Dhaqane Abuukar Lamo, gudoomiyaha kaamka Arladi ee Beledweyne oo la hadlay Radio Beerlo ayaa sheegay in saameynta ka dhalatay fatahaadda ay sababtay in cudurro ay ka dillaacaan kaamka Arladi oo ay ku jiraan boqolaal qoys oo isugu jira danyar, waayeel, naafo iyo carruur xilligaana ay la daala dhacayaan cudurrada maleeriyada iyo shuban biyood oo kaamka ka dillaacay xilligan. gudoomiyaha kaamka Arladi ee Beledweyne Dhaqane Abuukar Lamo ayaa Radio Beerlo u sheegay inay jiraan carruur badan oo uu soo ritay cudurka shuban biyoodka waxa uuna maamulka gobolka hay-adaha samafalka iyo cid kasta oo waxhaysata ugu baaqay inay la soo gaaraan gurmad dawo iyo mid raashin wixii kuleelaas ka bilowday biyaha oo maaratan watar falas ay lexeen oo daawo la-aan iska jirto sida hadda in cudurada malaria iska dilaacday ilmaa shaban biyood waxaas hadda iska hay meel hadda oo gargaar hadda maarata aan u dhowo haddana aan ilmi ay la geeni dad ayagaba oo iska aqabadaysan wa caafimaad daradaas noo jirta se dhanaca biyaha baahidoodan aadaa u jirta ilaan biyihii wax sulyaal ay ku wada furan wax webiga ay soo mareen aan lasii cabuha waxayna dadka dadweyn iyo qof yarba ma kala laxaan cudurkiise dadka weyn oo se waayelada oo kale intaas caruurta hadda intay saddexda bilood ay ka bilaawato ilaa ada sanadka intay koosisa aad ay u dhabayn caafimaad daraa kaneecadaas waa jirtaa se bakteriya wax badana meesha ka dilaacay magaaladooda biyo dadku waxay ku dayan waa xabadoo kaniin yar meelaha farmiisha qaar laga soo gaday waase ilaan unuga wixii oo baarad ay lahayn iskaga ridwa wax hadda oo munaasabad ee laaga dareemayna ma jirto caafimaad daradaas iska tahan dad oo waxaa iska jira kaniin hata ay awoodin unugii oo godiga oo kaamka ka mid ah yaa wuxuuna halkaas aan ku tarkan tabar aan ku aawan aan unugii naftirka beled waa laisla fidhi oo iska halwa siba marka si ay dhaanta qofkii hadda culays fulun wixii daawada hadda haddii aan qofka halkii doolar u tuurta meer aan kaniinka ka qabsadaab aan lahayn meel bii loo dhama haween waay aabeeshu ayagaa gurigaas ka fadhiyan baagamudas unuga dawata xanuun ay qabto waxa taa oo meel oo daawo deg deg ee laga halay oo gargaar ee la geena maba jirto haadada biyaa dhexdooda ay ku umulay waa jiraan se laba qoys oo kale iska jirta wixii dadkeen waxay saas yar haddee qofkii ay umulay ila meesha irba dhiig joojinay loo baahan yahay sida uuriyaama oo kale wax daaweyn oo loo isticmaalaa si jarmantahay qalabka taa qofkaad u geysa saaba maxaa u geeni waa meel bajaad ma mari karta waxa oo socon kara ma jiraan wixii dhibaatee lasoo maro alxamdulilah waa maxaad codsanaysaan marka in laydiga caawiyo doonaysaan ma in baayaa ugu daran horta caafimaad daro way jirtaa si suulidii oo kaleento oo ma jirto suuli lama haay hal suulo aydaba oo dad diris ah ay ay leeyno liskiso qofkii laba iyo tobanka soo istaaga laba saac ilaa laga gaar feela meesha ay ku jiraan oo laga dabatay karin biyaha lacabay oo kaleento naftarkooda inuu biyo daaweysan oo maarata oo filtiraysan oo biyaal biyo lagu tashi kar ay ahaadaan ilaan wixii la waa webiga webigan biis waa ansax ma ahan haa waa jecelnahay ilmahan in noo daaweey oo dadkan oo masaakiinta barakaca meesha ah oo gargaar caafimaad ay loo fidiyo aad iyo aad u jecelnahay